wasaaradda amniga gudaha galmudug ayaa magaalada dhooshmar casharada galmudug ka daahfurtay kulan ku saabsan daahfurka qabdhismeedka wadajirka ee badqaabka amniga deegaanada galmudug kulanka ayaa waxaa daahfuray wasiirka amniga gudaha galmudug maxamed cabdi aadan gaboob waxaana goobjoog ah agaasimaha guud wasaaradda amniga galmudug agaasimaha xafiiska amniga galmudug agaasimayaasha wasaaradaha galmudug iyo xubno ka socda haadaaya oo wasaaradda amniga gudaha galmudug ka taageeraysay qabashada kulankan iyo mas-uuliyiin kale ugu horeyn ayaa waxaa ka hadlay kulanka iyo waxba ku saabsan yahay faahfaahinna ka bixiya agaasimaha guud wasaaradda amniga galmudug cabdulaahi bare isagoona sheegay inuu kulankan qayb ka yahay dadaalada muhiima amniga deegaanada galmudug
labada maalmood oo halkaan wada joogno waxaan wada qaabayn doonaa haddii ilaa yidhaahdo qaabka shaqada ama qaab dhismeedka aan u diyaarin doono dhismaha guddiga nabadda iyoiyo badqabka ee saddexdan degmo oo hadda aan ku bilaabayno waxaan rajaynaynaa inaan si wanaagsan oo dhammaystiran uga qayb qaadanno fahanno waxa aan ka hadlayno haddii ilaa yidhaahdo annagana aan fududayn doono asa wasaarad galmudug ahaan iyo iom oo naga caawinaysa ayadoo aad u mahadsan waxaan rajaynaynaa inaan si dhammaystiran uga wada qayb qaadanno oon fahanno waxyaabaha aan ka rabno barashada dowladnimada especially saddexdan degmo gabagabadii kulanka furitaankaas ayaa waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda amniga gudaha galmudug maxamed cabdi aadan gaboob isagoona sheegay wasaaradda amniga galmudug deerta hayse way uga qayb qadan lahayd sugitaanka amniga deegaana galmudug taasoo lagu hortagaya caqabadaha lidya kuwa amniga galmudug
shaqadan amase barnaamijkan micnihiisu waxay tahay in dowladnimadu hoos ka soo bilaabato degmadu ay noqoto dowlad yar ku filan shaqadeeda ku filan hadday noqoto xag amni hadday noqoto xag horumarineed hadday noqoto xag maamul hadday noqoto xag muxuu ahaa dhaqaale dhinac kasta degmadu in ay isku filnaato oo la balqaab maamuleedka ay ku wada shaqaynayso si markaas ay dowladnimada kor ugu soo qangaarto oo horay ugu socoto weeye muhiimaddu waxaan aad maaragtay aan ugu faraxsanahay in ay joogaan dadkii macniyiinta ahaa ee loogu talagalay in ay shaqadan ka faa'iidaystaan gudoomiyaasha iyo saraakiisha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada hadday noqoto dhallinyaradii iyo hadday noqoto haweenkii inay dhammaantood joogaan aad baan ugu faraxsanahay waxaan rabnaa in si dhaba looga faa'idaysa aysan noqonin arrintan ma doonayna waxaan rabnaa in si saxa loo daadejiyo wixii halkan laga barto iyo shaqooyinka idin soo socda oo lagu qabanayo degmooyinka inay noqdaan kuwa yacni midho dhala oo yani maamulkooda uu ka muuqdo degmooyinka inuu ka muuqdo kulanka lagu hadlayay amniga deegaanada galmudug iyo badqabka bulshada ayaa waxaa kasoo qaybga degmooyinka qaar ay ka mid yihiin degmada baxdo wisil iyo sidoo kale xardheere kuwaasoo looga hadlaysa qayb uga qaadan lahayn sugidda amniga degmooyinka galmudug iyadoona wasaaraddu ay ka howlantahay sida ula shaqeynah maamulada degmooyinka galmudug si kor loogu qaado sugidda amniga deegaanada galmudug